qaraar tirsigiisu ahaa laba saddex siddeed shan ayay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay uga codeeyeen in muddo sanad ah lagu kordhiyo cunaqabataynta dhinaca hubka ee saarnayd soomaaliya laakiin golaha ammaanka ayaa oggolaaday in cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya aysan saamayn doonin hubka lagu taageero ciidanka qalabka side ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya qaraarka ayaa ku baaqaya in kooxaha gaarka ah iyo maleeshiyaadka laga qaado hubka iyadoo loo marayo sharciyo ay hormuud u tahay dowladda federaalka ciidanka amisom ayuu qaraarka golaha ammaanka ka dalbanayaa inay diiwaan geliyaan dhammaan hubka ay gacanta ku dhigeen ee soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha ee ay kooxda al-shabaab weli kasii wado soomaaliya sidaasi daraaddeed golaha ammaanka wax uu mar kale cusboonaysiiyey mamnuucista dhoofinta iyo soo dejinta ka ganacsiga dhuxusha soomaaliya ciidanka amisom iyo maamul goboleedyada ayaa loogu baaqay inay ka caawiyaan dowladda federaalka fulinta mamnuucidda dhoofinta dhuxusha soomaaliya qaraarka golaha ammaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in golahu uu ka walaacsan yahay musuq maasuq la sheegay in ay ku lug leeyihiin xubno ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo sidoo kale baarlamaanka federaaliga ah ficilada ay geysteen shakhsiyaadkaasi ayuu golahu ku sheegay inay khatar ku yihiin hanaanka dib u heshiisiinta iyo nabadda soomaaliya wuxuu golahu ka digay in ay jiri doonaan cunaqabatayno la saaro kuwa looga shakisan yahay arrimahani dhinaca kalena wakiilka soomaaliya ee qaramada midoobey ayaa soo dhoweeyey qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka gaar ahaan kan lagu cusboonaysiiyey mamnuucista dhoofinta dhuxusha soomaaliya wuxuu sheegay in al-shabaab ay weli tahay khatarta ugu weyn ee hortaagan ammaanka iyo xasiloonida soomaaliya waxaa kale oo uu sheegay inay aad u fiicnaan lahayd in golaha ammaanka uu dhaqan geliyo talooyinka loo soo jeediyey ee ku saabsan mamnuucista maadooyinka kiimikada ah ee lasoo geliyey soomaaliya ee lagu farsameeyo walxaha qarxa ee kooxaha argagixisada ay u adeegsadaan miinooyinka qarxi ugu dambeeyey ee loo adeegsaday miinooyin laga sameeyey kiimiko ayaa waxa soomaaliya uu ka dhacay afar iyo tobankii oktoobar ee sanadkan waxaa qaraxaasi ku dhintay ku dhowaad afar boqol oo ruux